أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walboo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka hadiiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaba barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah hadduu allaha awoodda lihi doonana toddobaadkan waxaanu ku lafaguri doonnaa faa'iidada wax akhrinta iyo heerka ay soomaalida ka joogto barnaamijka waxaa marti inoogu ah aqoon-yahano kala duwan oo ay ka mid yihiin qorayaal soomaaliyeed waa sheykh cabdulilaah abu khaalid aqoon-yahan cabdulaahi maxamed cabdulleh iyo aqoon-yahanka kale abshir xaaji faarax waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad naga maqashaan mar kale waxaan hawadeedi ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sida horudhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen waxaan ku lafaguraynaa oo aan diiradda ku saaraynaa faa'iidada wax akhrinta iyo heerka ay soomaalidu ka joogto ugu horreyn waxaan soo dhoweynayaa martida dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay waxaan ku horeynayaa aqoon-yahan abshir xaaji faarax abshir waxaad tahay ee, nin qoraa ah ugu horeyn waxaad inooga warantaa maxaa la yidhaahdaa wax aqrin bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalem akhi jazaaka allahu khayran maxaa la yidhaahdaa wax akhrin insha allahu tacaala waxaan xusi doonaa dhowr qodob oo ku saabsan mowduucaas maxaa la yidhaahdaa wax akhrin dabcan haddaynu eegno waxa la dhaho alqiraa'a ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankan kariimka ah markuu soo dejinayey kelimadda koowaad oo soo degta waxay ahayd iqra iqra marka macnaheedu waxaa weeyaan wax akhri akhri alqiraa'a marka horta waa shaygii koobaad oo annagu haddaan muslimiin nahay qur-aankeenna kariimka ah soo dega wuxuu ahaa ereyga iqra marka wax akhri waxaa la akhrin doonana waxay noqdeen qur-aanka akhri marka qiraa'a ama wax akhrin waa in qofka bani aadanka uu wax akhriyo qiraa'adaas marka iyada ah ilaa saddex qodob ayaan dul istaagaynaa kow ahamiyadda ay leedahay qiraa'ada marka iyo maxaa laga helaa faa'iido ugu dambayn markaan wax akhrinayno agab yacni adawaadka aan isticmaalayno macnaha wasaaisha aan u marayno qiraa'ada wax akhriska iyo maxaan akhrinaynaa horta saddexaas qodob insha allahu tacaala ayaan maaragtay kusoo koobaynaa midka koobaad haddaan ku bilaabo waan kala qaadqaadi doonaa muhiimadda iyo waan geli doonaa laakiin bal waxaad noo soo ururisaa marka hore een, akhrinta iyo halka ay ka joogto ummadda muslimiinta makaanada ay ka joogto saamka xusniba yacni qur-aanka kariimka ah wuxuu wax- yacni awal kelima oo qur-aanka soo degtay waxay ku bilaabatay wax akhri ummaddanna waxaa layahdaa ummatu iqra qofka muslimka ah lama aqbalaayo diinteenna muxamediyadana ma aqbalayso inuu ummi ahaado qofka mu'minka waa inuu wax akhriyo waa inuu yaqaano siduu waxna u qoro waxna u akhriyo taas waa midda koobaad oo muujinaysa ahamiyadda qiraa'adu ay u leedahay qofka muslimka maadaama qur-aankii kariimka waxyiga munasalka ah uu ku bilowday kelimadda iqra taa macnaheedu waxaa weeyaan inuusan jiri doonin qof muslima oo ummiya arrinta labaad qiraa'adu waxay calaaqa la leedahay qofka muuminka waqtigiisu qaali weeye waxaa leeyahay alwaqtu waalcumru alcumru huwa alwaqtu cumrigaaga dhan waqtigaaga wahay marka qiraa'ada waxay calaaqa leedahay qofka si uga faa'iidaysto waqtigiisa ilaahay u siiya subxaana watacaala inuu ka faa'iidaysto oo wax akhriyo midda saddexaad oo ahamiyadda qiraa'ada ku tusinaysa waxaa weeyaan waxaan ognahay maanta waxa wax lagu bartaa waa iskuullo iyo ama madaaris iyo jaamicaad qofka madaaristaas jaamicaadkaas ma u dhammaystirayso waxbarashada u baahnaa qofku hadduusan isagu wax akhrinin oo usan isdhisanin hadduu toban jaamcadood ka baxo waxbarasho dhammaystiran ma helaayo marka taas macnaheed waxaa weeyaan inaysan macquul ahayn qofku inuu ku kaaftoomo iskuul baan dhigtaa jaamacad baan ka baxay iyo dugsi qur-aan baan ka baxay eh in loo baahan yahay waxba- yacni wax la akhriyo waayahay waan kuu soo laabanaya waxaan siinayaa aqoonyahan cabdulaahi cabdulaahi faa'iidada ayaan u beeraynaa waa maxay faa'iidada ay leedahay in wax la aqriyo بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وصلى على سيدنا akhristu faa'iida ay leedahay aad u ballaaranta yacnii qofku hadduusan wax aqoon waxba ma akhriyo waxaa la rabaa aqoon iyo inuu qofku yaqaano qoridda iyo akhrinta markuu qofku labadaasi helo waxa uu akhrinayo yacnii macluumo iyo aqoon iyo wax jaahil ka yahay ayuu mar walba kororsan karaa markuu yaqaano akhrinta iyo qoridda marka faa'iidada ugu weyn ee la dhihi karo wax akhrinta ay ka qofka uga soo noqonaysaa waa aqoon kororsi joogto ah aqoon kororsigaas joogtadaana wuxuu u baahan yahay inuu qofku mar walba akhriyo wax uu garanayo iyo luuqad uu wax ku garanayo naftiisana uga caada dhigo oo baro wax akhrinta akhrintu waa nooc maxaan ku idhaahdaa yacni qofba meel bay u joogtaa waxay noqon kartaa dadka qaar hiwaaye u noqon kartaa wax hiwaaye ah oo uusan ka maarmin waxaa dareemi kara qofkii akhrinta wax akhriya ee wax u dhadhamaan ee wada faa'iidada qofkaasaa arki kara yacnii ilaahay subxaanah wa tacaala sida uu maaragtay qur-aanka ku xusay walaalkii u horreeyeyna uu maaragtay soo qaaday iqra' ayaa la yidhi walidaalika waxay ku tusaysaa ahmiyadda iyo faa'iidada wax akhrintu ay ku jirto waxaa la yidhaahaa qof waliba inta uu akhriyo ayay aqoontiisu la eg tahay qofkii kaa akhris badani waa kaa aqoon badan yahay ayaa lagu tiraabaa marka aqoonta faa'iidadu waxa aan fadhi iyo laba kusoo koobi karna maaha mararka qaarna adiga ku wata eh ma dhacdaa in la yidhaahdo n qofka kaa akhriska badan wuu kaa da'weyn yahay saa waxaa laga yaabaa labadii boqol ee sano ee lasoo dhaafay inuu akhriyeyba dabcan haa dabcan haa mar hadduu kaa aqoon badan yahay oo taasba ay musallam noqotay iyo wax la ogolaaday dee wuu kaana daawan yahay yacnii xigmad soomaaliyeeda jirto markii laga hadlayo waxaa la yidhaahaa yacnii xigmad dheer oo saddexley ah yaa waxay tidhaahaa dadku waa madax ku-ciroole iyo luku-ciroole iyo caqli ku-ciroole marka middaa saddexaad oo ah caqli ku-ciroolaha yaa waxay noqon kartaa inuu kaa wen yahay qofka kaa wax akhriska badan kaana aqoonta badan adduun badan iyo meelo badanna wax ka soo akhrinaya waxna kada maaragta walidaalika waa maxaad moodaa hadalkaas oraahdaas soomaaliyeed ee mahmaada inayba ku dhawoobaysaba waayahay ee waan kuu soo laabanaya waxaan siinayaa asheykh cabdulilaah ee sheekhana waxaad nooga warantaa bal habka wax loo aqriyo ee ugu wanaagsan seese la isku bari karaa in wax la aqriyo bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin wcalaa aalihi wasaxbi ajmaciin horta qiraa'a markaad tidhaahdo oo aad rabto inaad hesho qiraa'a midho dhalisa wax laga faa'iidaysto waxaa jira waxyaalaha muqadimaad loo baahanyay inay meesha laga helo midda u horreysa waxaa weye wax layihaha daaficiya ama shawq qofku uu qabo hilow inuu wax aqriyo taa haddii la waayo oo qofku u maaragtay uusan isaga maaragtay xamaas ku jirin qiraacada usan jeclayn niyad u haynin wax badanoo midhaa kama imanaya qiraacada kama imanayaan daaficiyaasi waa shay muhiim jiddan oo xataa xoolaha bani iska dhaafa xayawaanka baa waxaa la yidhahdaa neefka haddaad ceelka geysad isagoo ooma balga in mar iska biyo diido marka waxaa la yidhahdaa neefka waad waad kartaa inaad ceelka geyso laakiin inaad biyaha inaad inuu cabo kuma qasbi kartid marka taas daaficiyaas iyadu waa daruuri waa musallam waxaad ku garanaysaa nimankan oo indhaha yaryar oo jabaanka la yidhaahdo oo maanta aakhira wax kama yaqaanaan laakiin daahiran min alxayaati dunya la siiyey waxay sameeyaan ilmaha yar markay dugsiga keenayaan shan jirkiisa ama lix jirkiisa ama kaaduu ka yaryo xadaana u tegayaba meel hooloo weyn bay maarata xaafaddo ilmahaas wuu degan yahay laga samaynayaa markaasaa waxaa la dhigayaa waxyaala ka duduwan waxaa la dhigayaa meel baabuur jajabaan meel arrimo koronto oo iyo misbaaxa iyo faynuso kala laalaada meel waxaa la dhigayaa beero iyo ubax meel waxaa la dhigayaa heykalkii qofkii oo dhakhtarnimadu waxay isticmaali jireen iyo qalabkii samaacadii dhakhtartu isticmaali jireen waxyaala aad u kala duwan meel ubax iyo falawar meel far qoran baa lagu dhijinaya gidaarka lagu dhijinaya ama derbiga ilmaha yar marka lasoo geliyo hoolka subaxa marka lasoo geliyo shan jirka ama lix jirka yahay muyuushiisa muddo meel buu istaagayaa bay yidhahdeen ilmaba waxbaa soo jeedanaya mid ubaxii baa soo jeedanaya wixii la beerayay mid waxaa soo jeedanaya baabuurkii burbursanaa iyo makaanigii iyo faraxa laga shaqaynayay mid korontadii mid miishaartii iyo maxaa la yidhahdaa iyo buriskii iyo wixii meesha surnaa halkaasayba uga bilaabantaa takhasusku maalintaasaa la yidhahdaa ninkan waxaan ay hiwaadiisu tahay kanaan barina markaasuu muddo gaaba wax ku noqonaya caalim ama khabiir ku noqonaya arrinta iyada marka daaficiyadu iyadu waa shay muhiim jiddan arrinta kaloo loo baahan yahay waxaa weeye markaad waxbarasho midho dhala arabtid takwiin wax la caadatul qiraa'a waa inaad nafta bartid say wax akhrido takwiinu caadatul qiraa'a waxaa weeye horta bilaa wax kasta bilow way adag yihiin wax kasta oo la bilaabo bilowga adig marka qiraa'adaad bilaabisid way adag tahay laakiin marka aad marxalad goysid oo maaragtay tallaaba tallaaba aad u socotid aakhirka caqabaadkaasoo dhan iyo culayskaasaan uga degayaa marka waxaad arkaysa adigoo la qabsaday oo shay- shayga uba hiloobayo raba inaad akhrido marka eh, tallaabooyinka eh, ugu habboon ee markaas in la qaado ay tahay hal iyo labo maxaad nooga sheegi kartaa marka marka qiraa'ada lisbarayo maxaa la yihahdaa en- caadada waxbarashada waxaa weeye marka ugu horeysa horta waa inaad hesho ajwaa munaasiba jawi ku habboon qiraa'ada waa inaad hesho oo waxaad og tahay intaasoo caadudan fadhiya faa'iido ma aha xikmadu maaha waxaa weeye intaasoo waxaan faa'iidaystay ama aan fahmay marka ajwaadaad ku akhriysid ama jawigaad ku akhriysid ama maahoolkaad ku akhriysid waa inuu mid degan noqdo oo dawdaa iyo qayla iyo horta waxaas aan ka fog waa inuu noqdo midda kale waxaa weeye inaad waqti u xadidid qiraa'ada waqti oo maalintaada afar iyo labaatan saacad buu ilaahay ku siiyee waa inaad saacadna ha ahaatee wax u qoondaysid oo hadday matalan hawlku ugu dhaafto waqtigaad qoondaysid waa inaad u cawadid u qadaysid oo maaragtay aad soo celisid maalintaas waa inayn qara'aan kugu dhaafin tallaabadaasna waa tallaaba muhiim aad u jid- eh, aad u ah Eh, midda kalena waxaa weeye waa inaad maaragtay aad heshid kitaabkii waxaad akhriyi lahaa waa inaad doorato waxaad akhriyi lahayd ilaa wax walba iska akhri maaha waxaad akhriyaysa waa inaad doorato maalan maktabad baad soo gashay kitaab baad rabtaa inaad ka gadato ama maktabad baad soo gashay kitaab baad rabtaa inaad akhrido ilaa maktaba waxaa jira mudaalaca wax lagu akhristo marka intaadan kitaabkan waqti baad ku bixinin horta waxaad eegaysaa ishaad marinaysaa waxaad eegaysaa horta marka ugu horeysa canaaweynta kit- muqadimadaad akhriyaysaa muqadimada mualifkaad eegaysaa waxbaa kaaga soo baxaya kitaabka wuxuu xambaarsan yahay kitaabka hore dhacaysa dhiciis waxaad kale oo meeshaas waxaad akhriyaysaa faarasulmawduucaat ama maxaa la yidhahdaa ii sheeg canaaweynta canaaweynta kitaabka waxyaalaha kusoo uu- uu mualif kusoo arooriyay ishaad marinaysaa waxaad kaloo eegaysaa masaadirta wax ka soo qaatay iyo maraajicdu u noqday waad eegaysaa inahaas markaad eegto weliba waxaa intaa ku gaabsanne bal fiqra iyo laba faqra oo ka mida kitaabkana wax ka akhri kitaabka marka waxaa noqonaysaa midaad iska dhaafsido waqtiga aad iskaga lumin ama wuxuu noqonayaa midaad doorato aad aad markaa qaadato qiraa'ada iyada waxaa ku xigta qira- qiraa'o kaloo la yidhahdo qiraa'a sariica isha wada mari haddaba kitaabka ku cajabiyo ishaad wada marinaysaa oo isha horta wada mari oo daahay ka fayd waxa kitaabkan u xambaarsan ilka cabir baad ku samaynaysaa cabir baad ku samaynaysaa daahay waad kitaabka iska furaysaa markuu aad ku soo jiido markaas waxaa samaynaysa waxa la yidhahdaa qiraa'a intiqaa'iya ka doorasho qaybihii kaa cajabiyey ila kitaabka oo dhan inuusu ku cajabin baa laga yaabaa qaybihii ishaada ku dhacday ama, ama mawduucaad u akhriyaysid faa'iidada u rabtay baad markaa tarkiis samaynaysaa oo aad maarata akhriyaysaa waxaa kaloo jirta qiraa'a markaad doorato mawaadicda iyada aad doorato waxaa jira iyada waxaad ku samaysaa iyada iyada sidii hore qiraa'a sariica lama rabe degdeg lama rabe marka inaad cagta u dhigtid oo qiraa'a waxaa la yidhahdaa muta'aniya qiraa'a murakasa taxliiliya inaad u fadhiisato oo marka aad kala soo baxdo wixii aad ka rabtay tallaabooyinkaasoo dhan muhiim weedan waa jiddan wey insha allahu tacala waayahay een, waxaan siinayaa aqooyahan abshir Een, abshir isla arintan miithaal ama tusaalooyin xayi ah oo aad ka bixin karto ama dad caalamka soo maray oo looga dayan karayo allaylehe wax akhrinta heerka ay ka gaareen maxaad ka xusi kartaa maadsantahay saaxiibkii een, haddii tus- hal tusaalaan ku aftumaya tusaalahaas waa shakhsiya oo ramzi ah waana shakhsi ka mid a culimmadii quruntiina dhaaftay waa sheekhul islaam ibnu taymiya waxaan ognaa ibnu taymiya wuxuu ahaa caalim mutakhasis fii jamiici alfunuun shareecada islaamka culumta islaamka jamiic furuuc ah uu ku takhasusay waa yaqaanay culumta maadiga maanta loo yaqaano ama maxaan ku dhahaa wax alla waxaan culumtan oo culumta sharcigan ahayn ayana sheekhu uu aqoon uu yaqaanay waxaa marka la yidhahdaa sheekhul islaam culumta uu ka bartay culimmadiisa adcaaf mudaacafa waxaa ka badnayd midda ku kasbaday wax akhrintiisa juhdi buu bixiyey wax- xataa wuxuu gaaray heer intuu iktishaafo oo fahmo culumtii yacni ee falsafadii intuu fahmo oo asagu u akhristo oo u fahmo inuu ku radiyo laftigoodii nimankii falsafada iyo nimankii roomaankii iyo wax alla wixii ay aaminsanaayeen inuu ku dabagediyo oo asaga markaas u radiyo marka shakhsiyaadka aan soo qadan karno waxaa ka mid ah sheekhulislaam ibnu taymiya caalimka hadda nixriirka ah waxaa la yidhahdaa akthar culumi wuxuu kasbaday can ariiq almudaalaca alxura waxaan kaloo soo qaadan karnaa sheikha caamka oo la yaqaano ibnu maalik caalimkan ibnu maalik la yidhahdo oo culamada naxwada ragga maarata quruntaas qarnigaas joogay oo ugu waaweyn waxaa ka mid ah ibnu maalik marka ibnu maalik eh, saaxib alfiya macruufa waxaa la yidhahdaa akthar culumi wuxuu kasbaday asna wax akhriso weeye يعني حتى قار دهن شيخ ملهم لكن شيخ وليه علم ضعه وليه لكن علوم ت- ابن مالك ومانتا يعني الى مانتا مقرات الجامعات اسكول لو برنايو وحو كسبداي اسحلقان مطالعه حره انه اسو وح- يعني مطالعيسو wax kala استاذ الشيخ ما شاء الله والله بس uga hadlay inuu wax kala doorto oo ilaa u gaaro heer uu noqdo aabaha carabiyada ilaa maanta arrintaas haddaan kaa dhex galo dabcan waad ka wada hadasheen in wax la akhriyo iyo inay muhiimad leedahay weliba muhiimaddii ayaan ku jirnaa annagoo eh, soomaalida si gaara u falanqayn doona insha allah laakiin qofka wax la akhriyahay waa ay badan yihiin waa eh, diinta islaamka waxyaabo kale oo tajrubaad ah qofka maxaa habboon seebuu u kala dooranaya waxa uu akhrinayo dabcan iyadoo waxyaabo muhiima ay jiraan haddana waxaa laga yaabaa qofba inuu meel ku fiican yahay marka habkeebaa ee loo kala dooranaya qofbaa suugaanta jecel qofbaa taariikhda jecel inuu aqriyo qofba meel buu jecel yahay maxaad ku talinaysaa waayahay horta waxaa marka hore xusud mudan qiraa'an aan isweydiinay qiraa'o horta qiraa'ada aan rabno maanta annaga ma aan qiraa'a kasta waxaan rabnaa qiraa'a mutmiraan mid mira dhal ah macnaha qiraa'a haadifa hadaf leh haddana mutmiraan haddaan u soo laabana maxaa la akrinayaa horta ishu waa nicmo ilaahay subxana watacaala u bixiyo ee waa in ilaahay looga shukriyo ishaada waxaa la rabaa in akhriso wax diintaada iyo dunyada ku anfacahaya maanta dadka badankooda waxay akhristaan waxyaala dadka shahawaad ah ama mutca adduunye ah oo aan aakhira calaaqala lahayn marka horta koo waa nicmo ilaahay ishu waxaa la rabaa in la akhriyo qiraa wax yacni ku anfacaya aakhiradii adduunka haddaan sii galno marka maxaa la akhrinayaa saad ishaartay waxaa duwanaa waxaa kala duwan waxyaalaha la akhriyo culumta shariicada iyadoo asaaskii taas yacni dee qof muslim ah oo aan qur-aanka ilaahay aqoonin akhriskiisa afar iyo tobankii boqolka asaasiyaadka diinta aan aqoonin kaa hadda asaga kaba hadlamayna hadda qofku markuu asaasiyaadka diinta barto oo xalaashii xaaraantii kala barto kabacdi wuxuu u gudbayaa qiraa'adan xorta ah oo yatasafax adduunka waxa ka jiro dhan maalan waxaa la akhrin karaa aladab alcarabi gaar ahaan qisooyinka aad u macaan oo waxaa waxa qisooyinka oo majaalaad kala leh qof inuu akhriyo inuu akhriyo taariikhda caalamka sida hadda walaalkii sheekh u sheegay inaad adduunkii oo dhan ba ku akhriso laxadaad adoo jooga gurigaaga jooga inaad caalamka taariikhulcaalam qadiima waxdiid inaad akhriso waxaa ka mid a maalan hadda waddankan soomaaliya oo kale taariikhdeena inaad akhriso يعني ودنك أتشوكتو تاريخ ديس أساسيات ماشي أجداد دادي أو يالكاجي aad baan kuu fahmay een, intaanan siin aqoonyahan cabdulaahi sheekh cabdulilaah een, adigu maxaad jeceshahay inaad aqriso markaad firaaqo leedahay oo kale xaqiiqatan anigu eh, yaraantii horeba waxaan aad u jeclaa inaan taariikhdan akhrii jiray maadadaas maadaan jeclahay bay ahayd oo xataa markii aan eh, meel waxbarasho tegayo oo aan jaamacad wax dooranayay dalabka waraysan qorto meel waxaa waxaa jirta leedahay saddex ikhtiyaar ama saddex doorasho gal baa laygu yidhi waa intaasoo ta hore haddaad weydo aad maaragta kuwa kale ay ku dhaafaan marka waxaan u horreeyay wixii u horreysa aan qoray waxaa taariikhdu ahaa taariikhda arskeeda aad baan u jeclahay aad bay isoo jidataa runtii waayahay abshir adigu maxaad jeceshahay inaad aqriso markaad firaaqo leedahay عن جعل هاي إن أدب أدب- الأدب العربي يعني أما سبيان عرفت waayahay waa aqoonyahan cabdulaahi dhankaaga maxaad jeceshahay maxaad aqrisaa markaad fursad leedahay haddaan wax yar dib u milicsada anugu markaan yacni fii waqti waxbarashadaydii iyo maxaan ku idhaahdaa hore waxaan jeclaa inaan akhriyo markaan ardayga ahaa mawaadda carabigaan horta jeclaa markaan iskuulkii dhiganayo oo kale khaasatan haddana gaar ahaan waxaan aad usii jeclaa mawaadda oo sayniska iyo xisaabta labadaas maadaan horta jeclaan jiray laakiin bacda muruuri zaman maadda aan isiraaho yacni wixii un waqti waa hadba markaan isiraha tii aan tashawuqayo laakiin waxaan aad jecla inaan akhriyaa fii awaa'il akhiiraan ujeedaa dawaayadan dambe wixii un shareecada islaamka iyo kitaabka iyo diinta iyo fiqiga iyo agagaarkiisa aad baan maaragtay runtii dee akhriskuna qofka waxaa weeye meel buu u joogaa qofba meel buu u jooga qof hadduu wax akhrin karaba suugaanta iyo ka waran ma aqrisaa waa akhriyaa Waa waayahay akhriyaa.
waayahay dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku eegayno akhrinta iyo faa'iidada ay leedahay iyo sidoo kale halka ay eh, soomaalida ka joogto markan waxaan u daadegaynaa dadka soomaalida ah iyo eh, qoraalka aqoonyahan cabdulaahi soomaalidu waxay ka mid tahay een, ummadda muslimiinta gaar ahaan xataa waxaa lagu tiriya ummadda carabta bal marka hore waxaad waxay nooga taabataa soomaalida iyo qoraalkeedii horta soomaalidu markii taa la yidhaaho waxay u quduucaysaa ama ay maaragtay eh, gudaha ku soo xaaranaysaa taariikhdii iyo soomaalidii iyo in dib loo yara fiirsho laakiin akhrinta iyo qorista soomaalida soomaalidu asal yacni markaan ka tagno kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo afar toddobaatan saddexdii oo kacaankii uu qoray af soomaaliga toddobaatan iyo labadii toddobaatan iyo labadii cafwan taa intaanan u imaanin yacni soomaalidu maxay wax ku qoran jirtay maxayse wax ku akhrin jirtay maxayse akhrin jireen soomaalidu horta waxay ahayn dad muslimiina awal shay ay akhriyaan oy qoraan wuxuu ahaa kitaabka qur-aanka iyo fiqiga islaamka iyo wixii la halmaala culummo badan oo akhrisay lahaayeen oo ilaa heer fiican yacni dad muslimiina oo maaragtay aad iyo aad quyuur ugu ah laakiin qoraalka dadkii oo dhan kuma wada baahsanayn badanka waxay wax ku qori jireen afka soomaaliga oo ku hikaadsan far carabi ku qoran isagoo ku hikaadsan farta waxaan rabaa wowxa alif nuun rabaa waxaan ku leeyahay hebel hebel oo macnaha magaciisa lagu qoraya carabi laakiin ku dhawaaqa uu yahay soomaali waxaa xigtay far baa jirtaa la yidhaha fartaan hadda aan akhrino ama af soomaaliga haddaba aan qorno oo laatiinkaa ka horeysay oo kolley alifbeetadeeda iyo hikaadeedu say ahayd hadda taariikhiyan aniguma yani xoogaa ka ta- ka duwanayd laakiin asalka marka la yidhaaho soomaalidu ka hor waxay wax ku qoran jirtay far carabi soomaali lagu hikaadiyo waaya su-aashu waxay tahay marka maxaa keenay in iyo labadii saad sheegtay ee fartan laatiiniga ah ee loo keeno soomaalida taasi waxay leedahay taasi dagaal adag bay leedahay yacni waxyaabaha jiray kolley waa garan kartaayo anugu mar baan waxaan la kulmay nin ka mid ahaa inkastoonan raggii macnaha aad u baarin nin ka mid ahaa raggii fartaas inay qoraan loo diray guddigii ay dowladdii dhexe u xilsaartay qoridda af soomaaliga wuxuu yidhi markaanu soo helnay oon wix isku dubaridnay ayaan laba isku qabanuu yidhi inaannu laatiinkan markaanu helnay inaan laatiinkan u qorno oo a ba ta ja'da ah hadda aan qorno iyo inaan carabi ku qorno oo sidii aanu ku helnay qoraaladii iyo wixii maaragtay dadkii aanu ka aragnay aanu u qorno isagoo carabiya oo soomaaliya oo xagga xuruuftu carabi tahay oo bidix u soconayo midig ka imaanayo waa isku qaban weynuu yidhi guddigii labay ku noqdeen doodii waa adkaatay waxaa kaloo ogaataa meesha kama marnayn unesco iyo unisef iyo waxbarashada adduunku waa dul taagneed guddi baana meesha u joogay suu sheegay ninkaasi marka guddigii isqabtay waxaa loo celiyuu yidhi maaragtay madaxweynihii wuxuuna ansixiyuu yidhi midaan qoran marka sidaas ayay ku dhacday inta aan ogahay laatiinka soomaalidana waxay dhihi jirtay baa la yidhaahdaa laatiiniga laadiin sheekh cabdulilaah ma lagu faa'iiday fartaasi laatiiniga ah mise ummaddu way ku khasaartay waxaan qabaa haddii dhinac laga eego markii soomaali laga dhigay xuruf laatiiniya afkii laga dhigay lagu qoro xaggii diinta xoogaa waa laga fogaaday xagga dadkii wixii asalka u ahaayee diintii waxay wax ku qoran jireen way ka fogaadeen oo dadkii markaa xuruf laatiiniya ay adeegsadeen marka loo eego dadkii waxba aan qori jirin oo laga yaaba carabku inuu ku adkaa ama xoogaa waqti inay ka qaatana soomaaligu afku ku hadli jiray xuruufta inbaa loo bedelay xoogaa fudayda xaggaa ka yimi waxaan odhan karaa eh, boqolkiiba labaatan baa baa faa'idadu timi boqolkiiba siddeetan waa la khasaaray maxaad qabtaa abshir anigu waxaan qabaa in ay ahayd dhabarjab weyn sababta waxaa la yidhaahdaa cilmiga soomaalidu cadan ma dhaafo macnaha waxaa loo jeedaa dadkii marka xilligaa wax bartay waxbay barteen maasha allah laakiin markii yani ka tagaan boosaaso cadan ma rahayaan buu cilmiga ka halin soomaaliya wax ku barta luqad kale ma yaqaano marka waa dhibaat- dhibaato weyn bay xaqiiqatan yani waana dhagar dabcan mak- makiida weeye oo ilaa hadda maanta waxay leeyihiin reer galbeedku soomaalida ha laga fogey carabta xataa siyaasiyan soomaalida afrikaan ha laga dhigo macnaha carabta ha laga fogeeyo marka dhagar weyn bay ahayd oo macnaha loo martay.
Een, weliba ee, dastuurka ee, hadda ee, u qoran dowladda federaalka ah ee, waxa uu leeyahay soomaalidu waa ummad carab iyo afrikaan ah waagii hore lama oran jirin ee, saasna looma kala qaybin jirin marka ee, dad badan baa aragtiyo noocaas ah ka qaba ha yeeshee weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku eegeyno qoraalka iyo faa'iidadiisa iyo weliba ee dadka soomaalida ah kaalintooda sheikh cabdulilaah soomaalida halkee bay ka joogtaa wax akhrinta ama sideebay ku tahay ee wax akhriska waxaa laga yaabaa inaad wadamo badan soo martay ee ummadaha iyo thaqaafadooda iyo dhaqankooda iyo wax akhrintooda aad soo aragtay markaad u barbar dhigto ummadaha kale ee caalamka halkee bay soomaalidu ka joogtaa wax akhrinta xaqiiqatan waxaan odhan karaa soomaalidu wax akhriska iyo wax alifaada iyo qoraalka labadaba aad bay ugu dambaysaa marka caalamka la barbar dhigo waxaan asbaab bayna leedahay baan isleeyahay oo soomaalidu inta badan horta waxay u badnaayeen dadka yaroo diinta oo maarata qur-aankii bartay iyo fiqiga wax ku qoran jiray mooyaane dadka horta waxaa laysaga badnaa dad xoola dhaqataa iyo dad beeralaya soomaalidu ina dhaqankeennii hore dad magaalo oo maaragtay xadaaro hore oo iska xadaaro lama odhan kara mayna lahayn lakin waxaan ka wadaa waxaynu u badnayn xoola dhaqato iyo beeraley labada qolan waxa lagu yaqaanaa inayan eh, dee ku hamiyin ama ayan maaragtay ayanba eh, buuggaba ugu jirin ama qaamuuskaba ugu jirin inay wax akhrisaan oo fadhiistaan nin beerku kalahaas wax kasu ka laaya iyo nin hashiisa daba jooga lahaa marka taas asbaabtay noqon kartaa anigu laakiin waxaan odhan karnaa hadda xoogaa isbedel iyo hor socod wuu jiraa anigu waxaan xusuustaa muddo hadda laga yaaba raggii nin qaarkood ina dhalan oo magaalada xamar waxaan xusuustaa waa magaalo weyn oo caasimada marka afar iyo toban degmee beerkan ka hadlayo waxaan xusuustaa wax maktabada ah magaalada dhan ee marka laba milyan oo qof ay ku noolayaan wax ku dhow inay ka jirtay wax loo yahda american library oo safaaradda america meel raacsan oo wax noofale leh laga soo qaato iyo bicta alazariya meel la yidhaahdo oo niman masaariya ay madaaris ku lahaayeen oo iyadana maktaba yar lahayd waxaa saddexeeyey oo keliya oo xamar oo dhan oo keliya waxaa waheliyey wax loo yaqaanay oo dhowr iyo toddobaatanka la sameeyey oo loo yaqaano maktabadda ummadda dabqadda ummadda marxamaha la keeni jiray nin la kimilson oo markaa kuuriya haystay iyo linin iyo wixii afkaartii shuuciyada oo la soomaaliyeeyey baa la- ka ka buuxay buug kale kamaad helin haddaad dhex gasho aad fadhiisato hadda haddii wax soo raacan waxaa soo raacay meesha jaamacadda jaamacadda ummadda la odhan jiray kutubta muqararaadka ee talyaaniga u badnayd baa oo la jiray marka maalintaa markaa iyo maanta isbarbar dhigo muddadaa laga jooga haddana matalan afartan sano ama waxa afartan sano iyo wax la jira ee hadda dee maanta sidii maaha arrintu way isbedeshay oo maktabadihiina way kordheen dadkii wax akhriyay way bateen dadkii wax alifaya dee waxbaa rag baa badan wax qorqora marka duruufo kaleoo u diidaya soomaalida inay maaragtay xasiisho oo oo wax qorato oo ku- danaheeda ku fikirtana way jireen oo siyaasada eh, banaanka ama siyaasado maaragtay baan ka gacan marnayn oo soomaalida mar la qaxiyo mar la isku dirayo mar dagaal la geliyo mar dowladdii laga rido la burburiyo ikhtilaafka loo diido waxaasuna qayb bay ka ahaayeen laakiin horo tallaabo hal tallaabo hore loo qaada jirta insha alla waayahay abshir isla arrintaas maxaad raacinaysaa qiimayntaada soomaalida iyo sida ay ku tahay wax akhriska soomaalida runtii wax akhriska waa laga badiyaa xataa nolol meedmeedka caadiga ah oo qofka soomaaliga inta badan waxaaba laga yaabaa qofkan dukaan buu arkayaa dukaanku sida badan boor buu leeyahay xataa ma akhrinayo farmashiyaha wuxuu haduu rabo eh, caan lidam haysaa matalan yacni waa inta ugu dhow moogtaha qofka soomaaliga inta badan xoogaa nooc isticjaal baa jiro degdeg ah marka xaqiiqatan waa runtii sida walaalku ishaaray dadka dabaqada oo ahlu cilmiga ah iyo xaggaas maasha allah way cilmi waxbarashada laakiin cumuuman yani mujtamaca soomaaliga de asbaabtaas baana jirta oo macnaha ummiyadaas intishaartay baa u qayb ah laakiin soomaaligu runtii inta badan waxbuu dhegaystaa waa taas arrin qaacida jirta waaye soomaaligu inta badan waxbuu maqlaayo wax ma akhriyo aqoonyahan cabdulaahi arrintan een, gaar ahaan oraahdan caan bay noqotay soomaalidu waa ummad wax dhegaysata laakiin ma ahan ummad wax akhrisa arrintaas ka war ma la qabtaa arrintaasi ee, runtii waa arrin saxa weeye sabab iyo asbaabaana keenahay soomaalidu waxay jeceshahay oo mid ayaduna jirtaa inay wax hesho way jeceshahay akhbaar iyo war inay hesho iyo ogaal arrintaasi aad bay ugu mamanta war helaa tala helaa hadalladu way ka mid tahay marka sidaa darteed mar haddaynan akhriskii ayna wada kaafiba u ahayn inay wax dhegaystaan duruuftaaba ku qasabtay soo maaha laakiin ogowow waxaa weeyaan ummaddu yacni da'deeda iyo waxay akhrinayso iyo wax akhriska siday u hesho iyo sida loogu ababiyo oo loogu tarbiyeeyo waxaasoo dhan qayb bay ka qaadanaysaa waayahay waan kuu soo laabanayaa sheekh cabdulilaah intaasoo dhibaatooyin ah oo ummaddii ay ku sifaysan tahay mid aanan waxba akhrin dabcan caqabado ayaa jira caqabadahaas hal iyo labo maxaad ka sheegi kartaa
Eh, caqabadaha waxaan ka sheegi karaa oo ummadda maaragtay horta waqtigan maanta la joogo caalamka maanta aan joogno qofka fardigii keligii isma wado wixii bulshada iyo mujtamacaad baa la noqday magaala inta badan adduunku galay marka waxaa la yidhaha dowlad ama nidaam baa jiro oo dadkaas isagaa markaa xagga thaqaafadooda ama maarata aqoon kororsigooda qayb badan ku leh marka waxaad arkaysaa xataa caalamka madrasada marka ay dugsiga dhexe gaadho maktabad bay leedahay iskuul aan maktabad lahayn caalamka ma arkisid marka xaggii horta dowladda iyo doorka ay lahayd waa in maktabadii dadki loo sahlo in la sameeyo wax la yihahdo macaarid bandhig kutubo kutub jaban oo dadkii aan lacagta haysan ay helaan in maaragtay loo sahlo dadkii umuraha noocaas qaybtaas way maqan tahay qaybta kalena waxay u baahan tahay dadkii in la wacyigeliyo tawciya iyo wacyi iyo baraarujin oo dadka inay wax akhristaan oo diintooda balfahmaan oo maaragtay ay is ogaadaan horta xaggee caalamka qaybta xaggee ka taagan yihiin inta aanan siin abshir ee aqoonyahan cabdulaahi kaalimahaas maqan dabcan caalamka marka la leeyahay dadku waxbay aqriyaan waxa een, iskama yimaadaan qofka gurigiisa isagoo jooga daaqadaha kama soo galaan iyo albaabada laakiin een, aqoonyahano ayaa u fakera oo u dadaala oo wax u hindisa oo wax u qora idinku waxaad tihiin aqoonyahanadii een, idinka iyo inta il- idinla midka ah ee dalka iyo dibaddaba kala jooga ma la dhihi karaa eedda kaalin baad ku leedihiin sababtoo ah wax soo saarkiinnu aad buu u yaryahay weli inaleedayo maanu gaarin waxaa la yidhi eh, sal fadhiyaa soo fujiida mamaadii reer camarka haddayn aga qaldanayn Eh, runtii lama helin kashigeedii iyo isku dubaridkeedii waa sax yacni wuxuu waxay u baahan tahay wacyigelin iyo tawjiihaad iyo howl adag oo ka badan qof iyo labo iyo shakhsi mu'asasaad bay u baahan tahay waxay u baahan tahay juhuud fara badan runtiina waxaa weeyaan dadku ma ahan dad ayagu si ahaan ugu xun wax fahamkii iyo waxbarashadii iyo aqoontii soomaalidu ma aha soomaalidu waa dad faham badan wax ku fiican wax curin og wax baran og laakiin kor bay ka maqanta lama helin yacni wixii in la imkaaniyo oo la tamkiiniyo oo la fariisiyo oo nidaamaadkoodii iyo dowladdii yacni hadda maalan miithaalka ugu xayisan ee hadda maaragtay horteyna yaalla waa kii uu sheegay walaalkii cabdilaah madarase icdaadiya oon maktabad lahayn filcaalam maya annagana jaamacado iyo madaras iyo yaan lahayn maktabad iyo meel wax laga akhristo waxaa dadka waa lagu beeraa waa la abuuraa sida geedka loo abaqaalo oo inta la beero mirta lagu rido la abuuro darfaha laga jaro ayaa la koriyaa walidaalika dadkuna saasoo kale u baahanya in loo koriyo aqoontana loogu abuuro marka dowrkii wacyigelinta iyo dowladda iyo nidaamkiibaa maqan ilaa hadda marka lama dhigi karo qofka yaree wax yaqaano yaa aad ku wadale kulliyan waayahay aqoon-yahan abshir kolley marxalad ayaa laga dhawaajiyey oo iyo labadii ahayd oo dadka qaarna ay ku sifeeyeen thaqaafo dhan oo ummadeed oo hal mar meeshii ka baxday maadaama fartii carabiga ahayd meesha laga saaray ummaddeena laatiini loo qoray wixii horey ugu qornaana ay halkaasi ku lumeen wakhtigan hadda la joogo qudhiisa waxaa lagu tilmaamaa xilli kala guur ah soomaali badan baa qurbaha degtay ee gaar ahaan yurubta iyo maraykanka wax badan baa isbedelay wax saamayn ama ku leeyihiin qoraalka iyo afka soomaaliga waaya horta middaas walaalhu ishaareen nin dhallinyara oo aad u jecel waxay barashada iyo aqoonta ayaa wuxuu i tusay guri qadiimi ah oo muqdisho ku yaala waxaa yaala taqriiban intaas oo marfush oo kutub ah kutubtaa waxaa la qoray xilliga hadda aad sheegayso xilli kii ka horreeyey qarnigii ka horreeyey gaar ahaan taqriiban xilliyadii sayidku ay joogeen ayaa la qoray dhammaan waxay ku qoran yihiin carabi waxaana qoray dad soomaali culmo soomaaliyada yani waxay isugu jiraan culumta carabiga fiqhiga jamiic culmowaad bay ku jiraan xataa waxaan xusuustaa musxaf jeebgelis ah oo riwaayatu duuri ah jeeb kala gelin karaa waana farguri meel kastoo allahna waa guduudan tahay inta yani waxaad moodaa musxaf lagu daabacay kuwa maanta oo kale marka horta ficlan way jirtay xilli lasoo maray fatra dahabiya ah saad sheegtayna dabtaa way gubato xilligaas way taariikha way dhammaatay midda maantaya anigu waxaan qabaa maanta haddaan la soo jeesanin oo gaar ahaan dadka hadda anigu hadda sida walaalka oo kale isma baryeerayno annagu qayb baan ka nahay haddaan maanta xamlo la qaadin soomaali weyn haddaysan dal iyo dibad isku tashanin maanta oo aan dadkii la badbaadinin oo aan la soo celinin yani makatabadihii iyo wax akhriskii iyo qiraa'adii ummaddan mardhow xataa afkeedana way ka tegi doontaa carabina way ka tegi doontaa diinna way ka tegi doontaa waxay noqon doontaa dad maaragtay ee cawaan yacni waana sida hadda maanta sasaantu muuqato haddii maalan qofkii uusan carabi akhrin karin oo uusan luqadii ajnabiga kale uusan aqoon oo tiisi iska dhaaf xataa akhrisa uusan alfaadii hagaajin karin hadda qofkaas marka waxaa loo socdaa umiya umiya loo socdaa dhanka dhanka umiyada loo socdaa marxaladda maanta waxaa weeyaan waxaan ku qiyaasi karnaa maalan maanta soomaali agteeda qofka carabiga yaqaana masan tusaale ahaan qiim weyn kuma lahan waxaa maanta dhibaato ka tagan tahay siyaasiyan waijtimaaciyan waxaa horta ka fogaanaynaa aaladdii wax akhrinta oo carabiga ahayd haddii marka madaxdii iyo dadkii aqoon yahaninta sheeganahayay intay afkoodii ka tageen markay hadlahayaan markuu laba jeer laba kelim ku hadlaba soomaali iyo talyaani isku qooshan iyo af ingiriis ku hadlayo jiilkii yararkaa oo dhallinyaradahan hadda maanta oo kuwii hadda iskuulka wax soo baranayana ayana afka hooya ka tageen yani yani carabigiina aslan waa midkii hadafka asalku ahaa ummadda in lagu tarbiyeyo laakiin waxaa laga yaabaa inaysan kas ka ahayn madaxda dowladda federaalk oo kale ah ayaad soo hadal qaaday inaysan kas ka ahayn oo waddamadaas bay ku noolaayeen maraykanka iyo yurubta labaatameeyo sano marka inay luqadii ka lunta ayaa laga yaabaa oo aysan kas ka ahayn soo maha waxaa la yidhi faaqidushay laa yucdi waa run way dhici kartaa qofku hadduu maalan waxaa weeyaan qofku hadduu mar noloshiisu xayaatiisu hadday bedelanto dabcan laa shaka ayaga laftigooda ba wax u bahan in dib loo soo nooleeyo waxagaag gabagabadii ayaan soo gaarnay waxaan ku hormarayaa aqoon-yahan cabdulaahi waxaan ka soo hadalnay waxaa la yidhaahdo qoraalka iyo makaanada uu ka joogo dadka muslimiinta ah faa'iidada qoraalka ayaa aynu soo falanqeynay habka wax loo aqrin karo iyo sida looga faa'iidaysan karo iyo tusaalooyin ayaa la soo bixiyey soomaalida iyo halka ay ka joogto wax aqrinta ayaa sidoo kale waqti badan aynu siinay dabcan waana mowduuc u baahan marar badan in laga hadlo oo aan hal barnaamij lagu soo koobi karin masaaxada uu leeyahay darteed iyadoo intaasoo dhan la eegayo iyo caqabadaha aad sheegteen xalka muxuu yahay xalku xaggee ka imaan karaa hadda waa yahay xalkii yaa soo istaagaya ummaddii se xaggee bay ku firirsan tahay oo masaaxadeedii iyo degaanadeedii xaggee bay jirtaa xalkii waxaa ka horeeyo ummaddii waxaaba lagu haystaa muctaqadkeedii iyo diinteedii iyo dalkeediiba marka waxay isela tahay wax un in maaragtay wixii tabar ay keento waa meesheeda laakiin in muxaawalaad la sameeyo oo la isku dayo baljiilka iyo dadka hadda xataa waxyaabaha cajiibka ah oo hadda yacni soomaaligii laftiisa qoraalkiisii laisku hayay hadda wuu dhuma siday dowladdii u dhacday wax daryeer lama arko dadka wax bara ma jiro lama qoro wuu dhumay hadda marka waxaaba mushkilo ka jirtaaba haddii carabigiina sidaa aan ka ahayn kiina aan saa ka noqonnay jahliyadii baanmu ku noqonaa iyo maxaanata umiyadii ayaaba dalka iyo dadkaba lagu hogaaminayaa marka wuxuu u baahan yahay dad arintaasi u dhiifoonaado u kaco si fiican xoogaa guntiga dhiisha iskaga dhigo daraaseeya soomaaliga hadda qoraalkiisa markaad meelaha qaar dad qoray aad akhriso hal toosa kuma jiro waa wada qalad yani xaqiiqda markaan idin sheego waadna arkateen baa laga yaabaa waa qoridda soomaaliga weye carabigiina sidaasaan ka ahayn marka xaggeen miqyaaska meeshaan ka dhigi lahayn oon yani yaa waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay in la fariisiiyo waa tahay waxaan siinayaa sheekh cabdulilaah iyo dhankiisa halka waxa uu yahay arrinta xoogaa way fogaatay oo soddonkii sano u dambeeyey qaxootigan la galay yurub iyo ameerika iyo dhulkaas wax badan buu soomaalida ka bedelay kii xaggaa jirayna maanta waxaa laga yaabaa inuuba isu haysto nin xaggaas u dhashay oo maraykan ama reer yuruba oo isagu soomaali iyo ummad mushkiladeed iyo carabi baa laga tegay waxaa isaga maanta khiyaali baa ila tahay marka anigu waxaan xalka u arkaa wallahu aclam horta carabiga soomaalida way taqaanaa markaynu runta sheegno soomaaliga nin inta badan inta mutaqafiinta soomaalida in badan oo soomaalida kamid ah carabiga wayna akhridaa wayna qoraan way fahmaan markaas soomaalido dhan iyadoo isku dhex jirta kuwa jabuuti jooga kuwa hargeysa jooga kuwa xamar jooga dad badan oo iyaga kamid a carabiga maanta kama aha ummi kama aha xaqiiqatan marka faqad keliya waxaa u baahan yahay tawjiihin iyo in xoogga la saaro wayba yaqaanaane aad loogu tawciyeeyo inay maaragtay ay luuqada asliga luuqat muslimiin inay tahay luuqa carabiya ay tahay oo ay udamada islamka dhan ka jirta waatuu mid kamid u lahaa ummata iqra laa taqan waatuu lahaa moogtay ummaddii lagu soo dejiyey iqra maba akhrido maanta wax waatuu lahaa innagana kuwan baa kamid nahay markaa xamlatu tacriib waxay ila tahay waa suuragal haddii loo guntadana wax badan baa isbedelaya isleh waayahay ugu dambeyntii adiga ayaa noo soo xiraya aqoon-yahan abshir xalka muxuu yahay adigoo soo koobaya weliba xalku wuxuu ku jiraa dadka aqoon-yahaniinta soomaaliyeed inay u soo jeestaan dadka inay mujtamaca soomaaliyeed tawciyeeyaan in loo sameeyo dhiiragelin qofku hadduu wax soo akhriyo oo ogyahay markuu wax soo akhriyo inuu helaya meelu ku soo bandhigo maalan wuxuu soo xifdiyey boqol bayd oo gabi carbeed ama sheer cadabi carabi ah ama gabayd sayidkooba yani nuxur ka lahayo ummadda ruuxii ka tarjumaysay hadduu intuu helayo meel markuu soo xifdiyo oo ku soo bandhigo dadka dhegaysto iyo wax ku dhiirageliya ummaddu hal sana waxay ku noqon lahayd wada shucaraa asranba horta dadka aqoon-yahaniinta waxaa laga doonayaa inay ummaddii wacyigelinta ka qayb qaataan maanta mujtamaceeni waa ujeeda waa baaba'ay akhlaaqiyan waa loo baaba'ay kuwii dibadda jira waa baaba'een yacni siyaasad ahaan u baaba'een waxay noqdeen maanta caalamka yacni fideel qaac caalam yacni meesha u dambaysa oo maaragtay oo yacni xataa nimanka ay dhahaan annagu ma ma doon inaan soomaali markii caalamka dhaho annagu soomaali noqon ma doonayno macnaha soomaali muxuu tusaale qof dad macnaha oo umma yani oo dhimatay ah mujtamaceen maanta laga sheekeyn maayo meeshuu marahayo siyaasiyiin u fasahaaday akhlaaqiyaadka fasahaaday xataa yani yani calaa mala calaa masmac mar yani iyadoo maqlaysa mujtamacii soomaaliyeed maanta in lasoo bandhigo waxyaalaha xataa nimankii madax ay ka xishoonayaan in afkooda soo mariyaan ummadda laga gadi maantana waa kuwa hadda aan kalaadna qiraa'ada macnaha maxaa wax akhris ah waxaa ba laska haystaa guryaha laftirkooda saddex jirkii cunada loo dirsaday baadil marka ilaahay subxaana watacaala naxariista lagama quusanayo waxaa anugu dhihi lahaa dadka aqoon-yahaninta isdadaalan waa tahay dhegaystayaal intaa ayaanu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku eegeynay wax akhrinta iyo faa'iidada ay leedahay iyo sidoo kale halka ay ummadda soomaaliyeed ka joogto waxaana marti inoogu ahaa sida aad maqlayseen aqoon-yahanada sheekh cabdulilaah abuukhaalid aqoon-yahan abshir xaaji faarax iyo aqoon-yahan cabdulaahi maxamed cabdulle tan iyo barnaamij noocan intaynu ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون